bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hiraafeele dhegeystayaal qodobada wararka warsan hiraabtunsin haytona meybanku wiina agaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo weliba ku warbiyey xaaladda walbarashada deegaanada koonfur galbeed sidee xaaladda degmada buulaxaaba ee gobolka gedo oo shalay dagaalo culus ku dhiyan wararka iyo ka dheegi doontaan faahfaahintiisa maraykanka weliba uusaa wararka ku saaray duqaan uusoo ku fuliyey shabeellaha hoose ee koonfur galbeed dagaal dhammaray ciidamada dowladda iyo al-shabaab madawynaha galmudug qoorqoornimaba uusa saxiixay miisaaniyadda sanadka labada kun iyo labaatanka wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya master baylamaba saxiixay heliis ka saabsan deefyowka soomaaliya maraykanka waraha ku saaray dagaalkii shalay kudhiya degmada balxaabo ee gobolka gedo jubbalandna si kulayan ku hadli dhacdooyinkii shalay ee buulaxaabo
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
taariikhda waliba ka beegantae sideeda bili saddexaad maarsa sanadka labada kun iyo labaatanka hiraabnima talaada a waha ka dhowaada warkii oo faahfaahsan ka bilaawna mayba geedka degana xaaladda degmada beled xaabo ee gobolka gedo oo shalay dagaalo culus ku dhiyaan meelase oo dagaal saacdo badan qaaday ka dhammaray ciidamada dowladda oo dhowaan degmadaasi lijay iyo welibaha maamulka jubbaland dagaalka shalay iyo wararka lagu helo mayba sheegaan intii ka amuudeen shan qof oo lamada dhini dagaalami ah meelo tuma i shan qof oo shacab ku badana iyo ka dhaawacman haanase oo lijiyay cisbitaalada degmada doolow saas oo kale intii uuse dagaalka dareeray maybaa tiro madaafiicay oo ka dhiyan xaafado ku tirsan degmada beled xaabo maybaana dad ku sugan degmadaasi warbaahinta warsan ay sheegaan intii madaaficda iyo ka gubdeen dhormin oo dadkii deganayo ku bogtaaleen dadka degmadii saas oo kale maba sheegaan intii hiraabtin iyo dareemahayan walaago deganaansho e laakiin maba weli dareemahayana obse mabana guda degmada beled xaabo ee gobolka gediyo deegaanada dhiniga xadka ee laka aragay ciidamo eedan badan oo ahaan dowladda federaalk soomaaliya ee saraakiila ciidamada dowladda soomaaliya ee gobolka geda oo qayb ku haya dagaalka iyo guuli ku sheegday meeli wasiirka warfaafinta jubbaland injineer cabdi xuseen sheekh maxamed uuse sheegay intii isku difaacaan weerar onkooy dhiniga dowladda federaalk soomaaliya suis warkaan dhiki dhiniga kalena dadka ka nool magaalada berexaabo iyo hiraabtunka bogtaalahaen idoo horle maadaama shalay qaarsho iyo kuxuuran idoosho dadka dhimashadii dhaawaca ku deeri dagaalkii shalay ku dhiib degmada beled xaabo ee gobolka gedo yomabalaab ku hormahaya intiyoo ka jaran owlaada qaar ku mida dhaawacyadaas weliba la deersiiyey cisbitaalo kayaala magaalada mandheera haddaba arrimada dagaalkaasi ka guda jirnahe maraykanka waryaha ku saaray dagaalkii shalay ku dhiib degmada beled xaabo dowladda maraykanka iyo xalay mayba hore ku saartay dagaalkii cuslaayey ee shalay duleedka beled xaawo ka dhamari ciidanka dowladda oo dhawaan jeyta degmadaas iyo haa maamulka jubbaland aanasay oo dheli khasaare shal duwan qoraalkaa ku bahay safaaradda maraykanka ee muqdisho mayba lanka baaqay dhiniyada ka dagaalamaha beled xaabo intiyo dagaalka surinjiyaan walwalban iyo wadahadalka dhammaayaan mayba anka baaqaana dhammaan dhiniyada intii isku dheerayaan ama isku surijiyaan iska horimaadyada hubaysan ee ku dareera beled xaabo naybana ka baaqaan intii xalnimadeed laku deera khilaafka iyo laka ari warka qoraalka ee maraykanka ku bahi anka dambooyintii maraykankii aan ka baaqi hogaamiyaalka dhammaantiyo intii muujiyaan dulqaad haanasay oo danka jarta ummada soomaaliyeed ee ka dhaqan gobolka gedo dagaalkii shalay kudhi intoon dhexayta magaalooyinka buulaxaabo iyo mandheera mayba guuli ku shal sheegday saraakiila ciidamada dowladda soomaaliya iyo ahaan maamulka jubbaland inkastoo amiinkii xalay haytay ilaa hiraabtun laha ku warmahay anti xaaladda iyo deganta dhinaga kalena maamul goboleedka jubbaland yayoona mayba warha ku saarana dagaalkii shalay ku dhiib wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka jubbaland injineer cabdi xuseen sheekh maxamed oo warbaahinta kula hadlay degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose iyo mayba isfaahfaahin ku biyey dagaalkii shalay ku dhiib buula xaabo miba uuse sheegay intii ciidamada dowladda soomaaliya dhowaan jeytii degmada beled xaabo ciidamahaanise weerarha ka qaadaysuus hadalkan dhiki ciidamada jubbaland wasiirka mashaagna khasaare oo ku dhaladay dagaalka laakiin maba uusa ka eeday dowladda soomaaliya intiyaa ku jeesatay la dagaalanka al-shabaab waana ka bedeli burburyowka dowlad goboleedyada saas oo kale colaadna ku abuurahayta deegaano horey nabad ahaada jarti inka dambooyntii maba uusa sheegay jubbaland anti marwalbiya diyaarangart anti isku difaacda qof walba oo ka xadgudub isla markaasi inuu walaagay cawaaqibxumo ee ku dhalada mas-uuliyaddii qaadasa dowladda federaalka si kastaba saraakiil un hadali ciidanka dowladda ee gobolka gadababa sheegaan amtiyo guul ku deeran dagaalka shalay ku dhib helasay waaniyo ka galan sareeyeen maraykanka miba uu soorha ku saaray duqeyn la sheegay intii la kujaysidii shabeellaha hoose ee koonfur galbeed war-saxaafadeedda kubayi taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda africa ee lankasoo africom ee laga faafahaya duqeymo dhidin irka oo maraykanka usoo ku fuli deegaano ku tirsan gobolka shabeellaha hoose qoraalka africom iyo laga sheegay intii ciidamada maraykanka oo kaaladaan saaxiibada soomaaliya iyo shalay taariikhda ka beegan ay tii lamada bili saddexaad maarsa labada kun iyo labaatankiiyo lama duqeen dhiniga irka ee fulya deegaanka kuuyo barow ee gobolka shabeellaha hoose weerarkaasi maraykanka maba sheegan amtiyo ka dilan xubin ku tirsan al-shabaab lama kalaniyo dhaabacayn isla markaas seyniyo ka taageeraayn ciidamada dowladda soomaaliya ee dagaalka kala jara al-shabaab siduuse sheegay taliyaha ciidamada maraykanka ee africom maraykanka saas oo kale sheegay intiyo qiimeyn iyo weliba baaritaaniyo kusuubiyaayeen intiyo datrayd ee anka abmudna duqeymoyo ka fuliyaan deegaanada kiyaala guda soomaaliya maraykankiiyo sanadku labada kun iyo labaatanka miba uuse kordhiyey duqeymo dhinigii irka oo uuse la baagsada xubno ku tirsan al-shabaab mibana muddo bil gudaantiye uuse fuliyey aana ku badan tuman weerar oo dhiniga irka laakiin duqeymihii horey maraykanka uusan jaysiday iyo miba human rights watch iyo ka sheega jartay intii dadarayda walyaalaha ku deera jartay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo lakuwada geedka intii uuse booqasho ka deera degmada diinsoor ee gobolka baay shalay iyo maalmo kasii horeeyeen wafdo hordhace oo ciidamo iyo saraakiil kalen iska jaran iyo deeran degmada diinsoor ee gobolka baay ujeedada ankuwing ee madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed uusan booqdahay degmadaasi miba la sheegahaya intiisa ku qayb gala doona caleemasaarka hoggaanka cusub ee degmada diinsoor ee dhowaan la doorday saas oo kale kooxda fanaaniinta janaabka iyo kumid ah dadka shalay kubahi magaalada baydhabo ee degmada diinsoor shalay deeri agaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo miba ku warbiya xaaladda waxbarasho ee iskuullada iyo jaamacado kiyaala deegaanada koonfur galbeed suwar kuwiisa ka faafahayo cabdinaasir mayow
agaasimaha guud wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya fadla cabdulaahi mursal oo ku warbi walbarashada deegaanada koonfur galbeed in waqtigu is-iyo koofayla is-oona tilmaamay walbarashada soomaaliya inay saameyn ku weelatay dagaaladii sokeeye ee dalku ku dhiyi haddaniyo faylahadaayta dhinayn kalena agaasimaha ayaa sheegay dhammaan tirada iskuullada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo iyin laba boqol soddon iyo toddoba iskool mibana kuwada yaalana sideeda gobol sida baay bakool shabeellada hoose
xeer wanaagsan walow waxbarashada soomaaliya guud ahaan dhaqdo xilliga burburkii ay saamay oo qiibkooda waxyaabaha uu saamay laakiin mayba koreha step by step waa kooba dhahay xeer wanaagsan hadda marahay sidii lawada ogsanyaaba koonfur galbeed ilaa iyo saddex gobolo baay shabeellada hoos iyo boqol dad iskuuladaas oo kawada taalan maybua laba boqol iyo soddon iyo todoba iskool sida oo lawada ogsoonyaba andijikorhaysi wal oonay jaray larow dalado ama ururo oo si iskaashaday oo waxbarashada galanta tahay kadib haddii wasaaradda waxbarashada ee koonfur galbeed dhinaca kale agaasimaha guud wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo hadalkeed sii wadadaya tilmaamay inay dhiyowka dadka aan ku hooseeyey natiijooyinka imtixaanka iyo iyin dadkaha ku jeeda magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya xeerarka imtixaankalan shalgari haddii xamaada ka bedeli la erasari dadkan ka hooseeyo oo ama dhiyowkan ka hooseeyo gobolka banaadir ku mid hati wasaaradda federaalkana gobolka banaadir ka taale meelaba ahsaan kasoo beelaadil oo war isdabamarin jira marka mayba la erak koraha maamulana horreyn karan kaalimo maadinan fiiri sida jubbaland mahadkeed bay galmudug koonfur galbeedaha keedbay hirshabeellena oo kaalinta afraad haysa kaalinta shanaad oo gobolka banaadir aan ka dambeyntii fadal cabdulaahi mursal iyo macalimiinta kala dardaarami inayo ardayda imtixaanaadsi oo xoriyoonayiin dadaalna iyo lukooyaan ardayda ha ku jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya macalimiintana inay goobtaas heligaas ay imtixaanad qor aad gabagabeeyaan revisionadiina imtixaankaas qoran dhaqdaan wax ka go-an oo ka baraangaraysadayo haddii ilaahay gata xilligaas adhii doona imtixaanka marka intaas iyo baraarujin iyo dadaal iyo intaasas fara lahaa
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye iyo midba uuse xalay ashraf ansuubi ee xildhibaanada baarlamaanka galmudug midbana munaasabadii haytay dardaalan mahadnagow iyo weliba bogaadin uusan jeediyay golo sharci dejinta maamulka galmudug dhinaca madaxweyne axmed qoorqoor iyo intii uuse dareertay munaasabadda midba uuse goobta ka saxiixay miisaaniyadda galmudug ee sanadka labada kun iyo labaatanka oo dhawaan golo wasiirada iyo wakiilada dowlad goboleedka galmudug iyo saxiixeen miisaaniyadda sanadkan labada kun iyo labaatanka ee maamulka galmudug iyo deraasa tobna-i todoba meelasekana way dhegeystayaal iyo weliba deraase todoba iyo toban tobna-i todoba milyan laba boqol iyo soddon kun meelo sanadkii horena hayti siyeed milyan mibana la kordhiy ahaana ku badan boqolkiiba konton warkii akhyaar ee warsan kula dareertay hiraabta untaninka dhoyn